kulankun laakabandhika ee qoraalka xog uruuriyowga la qabsado owga isbedelka cimilada yaa qabanqaabiday wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga galmudug oo kaaladaa sayida u n d b kulanka walibaa ku qeybgalay wasaarado shalgadiisan ee xiriirka laleh wasaaradda ururka hanraabta ururka bulshada rayidka jaamacado maamulka degmada dhuusmareeba hay-ado maxaliga iyo haan caalamiga eba agaasimiga guud ee wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga galmudug daahir cismaan nuur iyo ku werbiyi bandhiga xog uruurintii la sameeyaa
maanta waa maalin weyn inoo ah inaan wasaaraddu ay furayso kulankii shirkii labaad kiisii hore u ahaay labiiyo tobankii novembar ilaa saddex iyo tobankii kiisii labaad oo maanta aan u fadhino labaatan iyo lixda ilaa toddobiiyo labaatan ka soconaya dhammaantoodna ay ku aruursan yihiin xog uruurinta isbeddelka cimilada saameynta ay ku yeelatay ama ay ku reebtay guud ahaan deegaanka galmudug kaas baan u fadhinaa waxaan uga baga doonaa inta uu workshopku socdo ayaan uga baga doonaa ka dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada galmudug cabdiraxiin axmed cigaal iyo ku qeybgalyaalka kulunka weliba uusan sheegayn in lambaahanyi inuu ka kordhiyaan aragti walla ka bedeli koraa ka hadda meeshaan fadhiya oo wasaaradaha aan wada shaqaynta leenahay ka socda waa dadkii loo soo xulay brograamkan inay maaragtay isheeg la falgalaan si ayagana ay maaragtay isheeg ula qabsadaan brograamka laftigiisa mar haddii la yidhi la qabsiga qofka wax la barayay ka bilaabanaysaa dadkii marka dadka gaarsiin lahaan aad adinka tihiin muhiimad noocaas ay marka noo leedahay in laba isbuuc gudaheed aada aragtaan casharo iyo iyadoo laga hadlayo muxuu ahaa dhibaatooyinka deegaanka naga soo gaaray ka wasaarad ahaan culayska ay nagu hayso annagana maaragtay isha waxba kama qaban karno guud ahaan soomaaliya o dhan waxba kama qaban karto adduunkii o dhanna waa midda uula tacaalayo dhibaatada deegaanka soo gaartay waxaan isleenahay marka wasaaraddii maadaama maaragtay isha wax ka fara badan ay yaallaan in la helo dad isku duuban oo shaqada wada qaban kara